You're with SBS Radio.
walaalow xasanow haddii aan marka hore in yaroo tafaasiilo koobankaa siiyo waxaa laga yaabaa sharcigan wuxuu noqday in kii ugu dambeeye lagu soo baraarugay laakiin dowladda hadda dalka haysataa muddo imika laga joogo saddex toddobaad ka hor waxay u dabaal degtay sharcigii boqolaad ee intii adkeeyeen ee ku adkeeyeen xeerarka ajanabiga iyo soogalotiga muddada ay xilka hayeen marka waad garan kartaa dowlad jirtay actually wa waa laba jeer baa la doortay aynan ka badnayn shan sano oo u dabaal degaysa xeerkii boqolaad ee ay ku adkeeyaan dadka laga tirada badan yahay ajanabiga iyo iyo iyo qaxoontiga ah marka kani kii ugu dambeeyey unbuu noqday laakiin xeerar badan oo runtii hore oo la arkeyey baa jira kan ugu dambeeyey waxay ku saabsanayd uun waxay ugu yeedheen xaafadaha geetada ama xaafadaha ay dadka ajanabiga isku urursadaan waayo dadku is urursadaan isku xaafad bay degaan xaafadahaas yidhahdeen waxa weeyaan waxa dhahdo barall samfun ama bulsho bulshada kale dhinac degan oo waxay yidhahdeen noloshoodii oo dhan in dalkoodii oo kala degayin baad dareemaysaa markaa dalkii lama qabsadaan ama lama qabsadaan oo dhaqamadii dalka lama qabsadaan kadibna carruurtoodu marka ay weynaadaan dhalinyaro noqdaan qaar badan waxbarashada darab of bay ka noqdaan qaarkoodna dembiyada iyo kriminaalka waxaasay galaan dadkooda waa weynaan suuqa shaqada ma galaan marka astaamo noocaas markay u sameeyeen xaafado badan oo markaa dalka ku yaalla waxa lagu shaabadeeyey magaca loo bixiyo geto oo ah xaafado hadday astaamaha yeelato in ay tahay geto marka qodobadan cusbina kuwaas may soo hoosgelayaan waa gartay ku saabsan caruurta kale waa gartay marka maxamed aamiinow in yar haddaan si gooniya u fiirino caruurta yaryare halka sano ka weyn waxaa la leeyahay waa in la geeyaa meel lagu baro afka daynishka iyo qayimka daynishka maxaa loola jeedaa maxaase sababay
waxaa loola jeedaa sharciyadan layidhaha geto ayay soo hoos galaan marka getadi bay qaybo fara badan u bixiyeen dhinacii waxbarashada dhalinyarada dadka waaweyn markaa qaybtan waa qaybtii caruurta oo kale marka waxay waxay tiri wasiiradda integrationka ama isdhexgalka ee waddanka denmark oo runtii ah wasiirad aada iyo aada qodobada noocaasa ugu adadag waxay tiri waxa soo waxa iskuullada bilaabaan iyagoon afka baranin sidaa awgeed inta ay yar yihiin waana xalaadaha carruurta lagu baro qayimka wadanka denmark iyo dadka danishka waxyaabaha ay qiimeeyaan marka arrintu saasay salka ku haysaa waxaana inta badan ay arrintu ku timid waalidiinta kasoo jeeda dalalka yurub tababari ayaa inta badan aan carruurtooda gelin xanaanooyinka noocaas iyagoo xaafadda degan kadibna markay iskuulka galaaska koowaad bilaabaya waxay soo galaan iyagoo afkiiaan si fiican u aqoonin waa gartay marka dadka dhaliilsan shuruucdan oo kale waxay leeyihiin waxaa si gooniya loogu beegsanayaa dadka muslimiinta ah ee ee soo galootiga dalkaasa ee dowladdu maxay arrintaas ka tirahdaa muslimiinta laftigooda sisee warkaan muslimiinta waxaad moodaa in maadaama oo iyagu ay kala tegsan yihiin aanay isku xidhnayn union fiican aanay lahayn sida dadka jewishka oo kale waxaad moodaa inay noqdeen wax la iskaga dul socdo marka ilaa hadda xitaa qodobadaas badan in laga hadlayay ma jiro urur adag oo islaama oo si fiican uga hadlay inkasta oo hadda aan aan aan ogahay urur jidka kusoo jira oo ay sameeye la yidhaahdo maxaa la yidhahda i change oo ay sanadka dambe lasoo saari doono ku saabsan in dhalinyaradii jaamacadaha ka baxday ee dalalka islaamka oo dhan ee akademigada ahaa ee shaqooyinka fiican haystay ee dalka laga tixgelinaya ay urur sameynayaan u dooda dadka islaamka ah haddana waqtigan xadirkaa ma jirto sidaa awgeed waxba islaamku kama odhanin dowladduna qorshayaasheedaasay wadataa waxaana u eg tahay markaasi inay socodsiin doonto waa gartay marka arrintan laga hadlayo warbaahinta ama joornaalada caalamka oo kale lagu qorayo waxaad moodaa inay la socdaan sawirro haween soomaali oo dhar waaweyn qaba marka soomaalidu ma muslimiinta ay ugu badan yihiin mise sibay uga muuqdaan arrintaasa si gaar ahaaneed soomaalida see ugu saameynaysaa
waa su-aal muhiima xasana walaal soomaalidu waxay noqdeen dadka qole islaamka ishu qabato islaam ahaan uguma badno dalka laakiinse dadki ishu qabanaysa bay noqdeen haba ugu horeysa dharkooda marka saas awgeed baa marka astaan kasta marka lasoo qaadanayo soomaalida lagu qabtaa dadkii kale dalka nala joogay eeraanta bakistaanta bosniyaanka afkaankii naga dambeeyey dadkaasoo dhami dalkay dhex galeen markaa kama garanaysid suuqa shaqadana waa ku jiraan sooriba u labisan yihiin boqolkiiba sideetan dumarkooda waa iska timaqaawan yihiin midab ahaan aada loogama soo saarayo marka ma muuqdaan marka islaamkii muuqanaya wuxuu noqdun hadda soomaalidii marka saasaa istaanta loo soo qaadanaya marka kamarada barobas baa lagu qabanaysaa oo tifiyada iyada marka iyagaba lasoo saarayo runtii dadkaa dharkaas xidhan ee soomaalida ah ee dhar astaanta islaamka xidhan ayuunbaaba lagu soo saaraa gaar ahaan gabadh xijaab xidhan oo kale tusaale ahaan oo kale oo riixaysa gaariga carruurta oo kale wax noocaasa waa gartaa dowladda waxaad moodaa qodobadan markay soo saaraysa inay leedahay waalidkii caruurtiisa geyn waaye meelahaas caruurta lagu tababarayo lacagta caruurta la siiya laga jaranayaa waxaa kaloo jirta in la leeyahay geetada geetooyinka xaafadaha lagu tilmaamay dadka degan boqolkiiba afartan iyo in ka badan baa shaqala-aana marka soomaalidu shaqala-aantu misaasay ugu badan tahay mase saameynaysa arrintan haddii lacagaha caruurta laga jarto oo kale mise iyagu caruurta weyba geeyaan oo waaba baraanba waxyeelaan
soomaalidu waxyaabaha ay ku wanaagsan waxaa ka mid a waa la iska erinayaa un mooyaane waxay ku jiraan dadka intooda caafimaadka qabta ee da-dii suuqa shaqada ku jirta ay shaqaysatay ku jiraan dhinaca waxbarashadana waxay ku jiraan dadka ugu wanaagsan ee carruurtooda xanaanooyinkana geeya carruurtooda in iskuullada dhigato waana rajada quruxda badan ee hadda usoo iftiimaysa hadda bulshada soomaaliyed ee ku nool denmark maadaama oo ay maalinba maalinta kasii dambaysa sii badanayaan ardayda dugsiyada sare ka qalin jebinaysa iyo kuwa jaamacadaha ka qalin jebinaya marka qodobkaasi soomaalida aada u dhibi maayo aniga aragtidayda waayo marka horeba waxaanu nahay dad dhaqan u leh in caruurtooda ay geeyaan xanaanada si ay afka u bartaan maadaama waa hooyadii iskuul ku maqan tahay aabbii laga yaabo inuu shaqaynayo shaqo ku maqan yahay oo marka horeba noloshooda ay eryanayaan goobtan waxaaba noqotay goob relief oo ilmahoodina xanaanada la geenayo iyana ay waxbarasho iyo shaqo tegayaan marka may ahaan jirin iyagu dadka carruurta inta badan guriga ku haysta boqolkiiba shan iyo sagaashan soomaalidu laakiinse qoomiyado kale aan filaya inay taaban doonto iyagu aan aan aan shaqayn jirino guryaha ku haysan jiray gaar ahaan sida dadka yurubta bari ka yimaada waa gartay denmark waxay ugu horeysaa dalal badan oo yurub ahoo shuruucad adag oo dadka soo galootiga looga soo horjeeda soo rogay marka soomaali iyo guud ahaan jaaliyaddu arrintan ma ka wada hadashaa walaac ma ka muujisaa mise waxay u arkaan un wax iska caadiya oo noloshooda caadigaa iska wataan wallaahi arrinkaas saddex baan u kala qaybin oo qola waa qolooyinkan soo galay sagaashanaadka bilowgiisii koob iyo sagaashankii laba iyo sagaashanki saddex iyo sagaashankii marka dadkaasi wixii hawle ee dalku soo lahaa soo arkeen carruurtooda waa kortay intooda badan waa shaqeeyaan jinsiyaday dalka haystaan marka dadkaas iyagoo aada uma dareemayaan qolona waa qolo dhexe oo dabadeeto laga yaabo ciqaamadii abadiyanka ahayd inay qaadatay baasaaboorradii waaweynaa sugaya shaqooyin qaarkood shaqeeyaan qaarkoodna aanay shaqaynin qoladaasina inta badan hamigoodu waxa weeyaan si ciqaamadii rasmiga ahayd ee abadiyanka ahayd oo iyada laftigeeda aada loo adkeeyo shaqooyin iyo waxyaabo badan shuruudo badan lagu xidhay in ay shuruudaha ka tallaabsadaan bay doonayaan iyo sidaa jinsiyadda dalka u qaadan lahaayeen marka qoladaasina qolo halgan ku jirta qolaa jirta marka la odhan karo qoloyintii shantii lixdii sane ugu dambeysay soo galay qoloyinkaa runtii culays fara badan waa haystaa waayo ciqaamadihii abadiyanka dalka ay ku joogi lahaayeen iyagoo aan weli gaadhin ayaa sharciya lasoo saaray ee odhanaya dalkiini waa hagaagay dalkiini dib ugu noqda kadibna heshiis qasoodiye baa lala galay dowladda soomaaliya oo halkan ba aanu raadiyo hormuud kusoo bandhignay heshiiskaaso ay wasiirad wasiiradu sheegtay inaan u qorayn laakiinse afka ay kaga ballameen ama ay si afa ugu heshiiyeen dowladda soomaaliya in lagu soo celin karo dalkooda dadka soomaaliya dabadeetana dadkaas sideed boqol oo kamid a baa loo diray warqada la leeyahay ciqaamadii laydima kordhinayo dalkiina hadda waa nabad waa ku noolaan kartaan ciqaamad ha naga sugina ee markaa dalkiina ku noqda intaanaan anaku idin imanin marka walaac badan bay dadkaas ku keentay dadkaasi qaarkood dalalka yurub ay u carareen kala duwan qaarkood waxay qabatiseen loo yaro qaarna anigaaba garanaya oo qoys aan garanaya oo kale tusaale ahaan oo kale iyagaaba doortay inay dalka dib ugu noqdaan dalkoodii marka dalkii bay dib ugu noqdeen si xor ah waxoogaa lacagoo faraqabsiyana waa la siiyey markaa saas markaa dadkaas u qabsay marka dadka walaac baa runtii haysta maadaama oo halka qofka ciqaamadii loo cusboonaysiiye ka sugayay un la odhanayo ciqaamada ma lagu cusboonaysinaya ma jirto dalka ka bax marka taasaa jirto marka groupkaas waa group aada u badan oo dad ilaa ilaa kun qof gaaraya ah marka qaarkoodna waaba bilaabay marka tallaabooyinka ay kala qaadi lahaayeen inay dalka baxaan ama ay dalkoodii ku noqdaan ama magaranaysa waxyaaba noocaas waa gartay guud ahaan maxamed soomaalida waxaa la yidhaahdaa dalalka qurbaho ay joogaan lama qabsadaan ama ma dhex galaan hadda wasiirad integrationka tir ayaa shuruucdan soo rogtay kelmadda lagu soo celcelinaya waa integrationka laleeyahay dadkan geetooyinka degan way diideen inay wadanka dhex galaan marka soomaali ahaan arrinta integrationka ama dhexgalka ma wax ceebaa loo haystaa ma dhibaatay ka qabaan mise sideedaba waxay leeyihin anigu saanaa nahay oo dee dhexgalka iyagu waa saano wax dhibaataa kama qabaan
waxaad moodaa arrin dadka soomaalida runtii horta waa anigaa kuu sheego maadaama carruurtoodii oo kale iskuullada si fiican ba wada dhigataa waana kuwa aan rajeynayna mustaqbalka inay jooga wax ka bedeli doonaan laakiinse arrin baa jiraysa kolleyba aan indhaha laga qarsan karin taasoo ah soomaalida inay tahay dadka qura ee astaanta islaamka ama qaabkooda u labista dadka ugu adag ee diinta ku ad adag saas awgeed waxaa loo arkaa maadaama ay yihiin dad religious oo diintooda ku adag inay dalkan kusoo qaldameen oo aanay la qabsan karin oo aanay goobi shaqada dilaiba imanayo aanay hab dumarkii o kale saraawiil xidhanaynin ay ku shaqeeyaan marka dad aan u diyaarsanayn suuqii shaqada inay galaan oo kale iyo dadkii inay dhex galaan oo kale ayaa ayaa ayaa ayaa lagu shaabadaynaya oo wanaga kuu sheega kuri islaamkii kaleba dadkii kale dalka deganaa reer galbeedkaa soo dib u labdisanayaan oo markaa kama garanaysid marka arrinta isdhexgalku runtii taasay ku haysaa dabada laga dhalinyarada cusub baa laga yaabaa in ay mustaqbalka dhinaca aqooneed waxbarashaaneed shaqa ahaaneed inay wax ka bedelaan iyo xitaa qaabka labiskooda inay dhalinyarada cusub ka bedesho baa laga yaabaa waa garta maxamed amiin oo tan u dambeysa adoo aada u mahadsan dhowaan wasiirad ka tirsan dowladda denmark ayaa sidoo kale waxay tiri muslimiintu bisha soonka inta lagu jiro waa inaysan shaqayn oo shaqooyinka ay markaasi ka fadhiistaan iyadoo oo leh ammaanka howlaha ay hayaan baan ficnayn qof aan waxba cunin oo waxba cabin saacado badan waxaa laga yaabaa inuu khatar ku noqdo meesha uu ka shaqaynaya hadduu ama bas wado kale arrintaasu muran intee la eg bay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka kicisa
wallaahi waxay ahayd isla safi wasiiradaas bay ahayd ingestopia la yidhahdaa waa wasiiradda integrationka marka maalin walba sida wax controversial ay saasoo kale u sheegtaa marka marka ay arrintaas sheegtay marka xisbiyadii baarlamaanka markiiba qaar kasoo horjeedsadeen ee waaweynaa markaasay yidhahdeen meel bad aanaad lahayn baad gashay kadibna waxaa loo tegay dhakhaatiir waxaa la yidhi ka warrama dabeetna dhakhaatiirtu waxay dhahdeen dad sooman baanu aragnaa oo annaka laftiga anana soo sooma marka waxaa kaloonu samayna tijaabooyin ah qofka hadduu sooman yahay dhib miyuu ku noqon karaa bulshada ama naftiisa wax dhiba kamanaan arag bay yidhaahdeen kadibna waxaa kala hadlay ururadii shaqaalaha oo soomaalida inta badan waxay u badan tahay ragguna qaybta transportka ee basaska ee tagaasta iyo waxa noocaasa marka way hadleen qoladaasina waxay yidhahdeen wax dhiba kama aragno dadkan waa dad hawshooda guran kara marka waxaan filayaa uun waxay iska mid ahayd uun qodobada maalin walba controversialka ah ama ma garanaysaa dooda dhaliya ee ay ay ku hadasho unbay kamid ahayd waanay maalmihii janaadka lagu soo qoray ugu horreysay waa run aad baa looga hadlo janaadka lagu soo wada qoray laakiinse waxay ku xoog wanaagtay doodii ahayd in xisbiyadii siyaasaduna ay ay kasoo horjeedsadaan ay yidhahdaan doodaasi hadda maaha dood xiisa leh waxaanaad sheegaysaana waxba kama danaho dadkan weligoodba muslimna waa ahayn weligoodna waa soomi jireen wax dhibina kama u dhicin dhakhaatiirtii iyo iyo dadkii kale ee loo shaqaynayna ay taageereen inaanay wax dhiba lahayn marka taas bay doodaas ku saabsaneyd wasiiradaas baana tiri integrationka Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.